عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه للفقراء الذين احصروا في سبيل الله الى قوله فان الله به عليم bal weli abwaabtii sakada iyo su-aalaha iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaayeen dadkii sadaqada mudanayay ay ahayd in lala ogaado bal taas baa abwaabta adigu aynu kuba jirnaa xalay waati aan isticfaafka su-aasha iyo bal su-aasha kolley mada madax ay leedahay bal matalan haddii weliba ruuxu aada wax ku kororhsatid ood wax ku badsatid ama aad halkan wax ka dhaqatid su-aashiisu ay tahayna waa tii inoo horeysay bal marka wuxuu yihi musanifku raximahu llahu tacaala baabu qowli llahi tacaala baabu bayaani qowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi ayuu baabkiisii yahay caddayntii laa yas'aluuna annaasa ilxaafa kolley waa aayadda inoo soo socoto uun dee qeyb kaba mid ah ee uu haddana bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda ayaanu dhammayninba uu sheekhu raximahu llahu tacaala soo qaadan doono oo waa qoladaa fuqarada ah sifadooduna ay aayadda inteeda kale kuba sugan tahay ee waana sifaadkoodii ah waa kuwa iyagu mutay sadaqaadka iyo in la ogaado oo bal iyagii waxa weeyaan sadaqaadkiiyo waxaa iyagu mutay waa kuwa aan laa yasaluuna aan weydiisanayno annaasa dadka ilxaafan ilxaaf waa su-aashii oo laga tegi waayo ruuxii ilaa uu wax ku siiya aan lagaba dhaqaaqayn ee lagu celcelinayo bal taas dadka waxa weeye aan wax weydiisanahayn bal lafdiga dib baan tafsiirkiisa ugu soo laambi doonaa khaasatan aayadda markaan inteeda hore aragno wa kam imisa alghinaa qaninimadu ay tahay oo dee sadaqadii ruuxii qaniga ahaa uma bannaana inuu qaato isagu hadday sako tahay hadduu ruuxu qani yahayna wakaaftoon haystana ee su-aashu waata aynu soo aragnayba meesha ay shareecada kaba joogto xagga dembi ahaanoo su-aal uu dad maalkooda weydiisaa wuxuu bannaan ma aha bal wixii isaga su-aalaan ugu yimi iyada taas si gaaraan u aragnay oo taasi way ka duwan tahay haddaba khaninimada intay tahay qadarkeedu ruuxa ka mancinaysa inuu dee sadaqadii laba siiyo oo uu sadaqo qaato ka mancinaysa ee ka horjoogsanaysa ama su-aal uu dad wax weydiisto ka mancinaysa ka horjoogsanaysa qadarkeedu intuu yahay wa qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiio dee kolley ay kuba yar sugan tahay xagga marka la eego qadarkaas waxa lagaba dhaqaaqayo ee qinanimada haddii laba dabdinayee walaa yajidu aan helayn ghinan haninimo iyo wuxuu ku kaaftoomo yuqnihi qani yeelo baryadan iyo baahidan uu kaga maarmo aan helahayn kale waa xadiid inoo soo socda ayuu qeyb ka mida yahay bal taase laakiin tarjamadii ayuu sheekhu raximahu llahu tacaala halkana qeyb kuba soo arooriyey marka welina aniga lilfuqaraai unbaa i taalo qowli llahi tacaala ama liqowli llahi tacaala oad moodo shaarixu inuu soo qaadayo matni ahaan inooguma sugnee waxa sharaxa kuba sugan inay tahay waliqowli llaahi caza wajal oo ah qhaninimadii ruuxa dee ka horjoogsanaysay sadaqaadkii iyo waxa weeyaan su-aashii kaba hor joogsanaysay waa dee dadkan fuqarada ee sadaqaadka mudan waa ciddii wasfigooda uu kaba duwan yahay taas bay tahay ilaahay qowlkiisii uu yidhi lilfuqaraai aladiina uxsiruu fii sabiili illaahi kollay laamtan lilfuqaraa'i dee waxa weeyaanu nimanka halkan kuba sugan dee waa jaraa majruurkani khabar buu dhacayaan mubtadihiisana aimada tafsiirku ay qadaraan aayadda ka horeysayna waxaa kuba sugnayd bal dee nafaqaadka iyo taas taxriidkii iyo boorintii in waxbixintiiyo taa la yskuba boorinayaa kuba sugnayd marka halkanna waa ciddii bal sadaqaadkaas mudanaysayoo bal markaa annafaqaat haddaan idhaahna ama asadaqaatu sadaqaadkii lilfuqaraa'i waxay u sugnaadeen oo sadaqaadkaaste iyo nafaqada xagga horeba la ysku faray taas waxay u sugan yihiin oo waa dadka ehelka u ah xaqa u leh ay tahay in la siiyo lilfuqaraa'i fuqaradii fuqaradaasoo aladiina fuqaradaasoo uxsiruu la xambaasay la manciyey ee laga hor joogsadee lagaba manciyey inay dee suuq intay dee safraan ama howlo kalaba qabtaan iyagoo kasbanaya oo tijaaraysanaya fii sabiilillahi sabiilka ilaahay laguba xasriyey ee bacnaa inay dee socdaan oy u socdaan waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo ama nafaqo dalabkeedba waa dadkaa jihaadkii ku mashquulka ah jihaadunbay naftoodii bal waxa weeyaan uba gooyeen marka waa la xasiriyeyo waxa lagu xasiriyo lagaba manciyey tasaruf iyo takasub iyo waxyaalahaas dee waa fii sabiilillahi sabiilka ilaahay kuwa fuqaradee sifadoodta ay tahay kuwaas bay uba sugnaatay oo laa yastadiicuuna darban fi lardi kolley waa jihaadkan ay kuba jiraan oo sidii asxaabu sufa ay ahaayeen dee markaa jihaad loo baxana way u baxayeen markaa kalena kolkol ay soo xaabaystaan iyo waxyaalaba way iskaba jirtaye laakiin inta badan iyagii halkii ay dee socod kale iyo wax kale iyo tijaaro iyo umuur ay kuba shuqloomi laayeen waxa ay kaga shuqloomeen oy naftoodiina ay ku xidheenba dee waa jihaadkiibay kuba xidheen haddaba fuqarada aladiina uxsiruu fii sabiillah uxsiruuna kolley halkan sheekhu raximah llahu tacaala weliba cibaaro aan silayay anugu kitaabkayga deesaan silayay waa khada kitaabkayga kuba sugan ayaa wuxuu leeyahy uxsiruudan waxaa loogaba jeedaa aladiina xasarahum ljihaadu ay manacahum lishtiqaalu bihi min adarbi fi lardi waatan laa yastadiicuuna darban fi lardi waa kuwa shuqloon ay kuba shuqlooyin wax kalena ma laha xoolo kale may lahayn ee shuqloonkii ay jihaadka kuba shuqloonaayeen baa wuxuu ka manciyey uu kaba hor joogsaday inay dee min adarbi fi lardi dhulkii ay safraan ay socdaan dee iyagoo wax kasbanaya marka wixii kasab aha iyo awjuhdii bay kaga shuqloomeen waxna maba haystaan jihaadkan ay kuba jiraan halkan aan leeyahay kitaabkayga ay kaba muuqataa inay tahay taas dee kolleyna waxaan arkaaba iyagoo kuwa ay idinkooga barkiin kaba duwan tahay meesha cunwaankaa laa yastadiicuuna darban fi lardi kolley aad buu u baarisiya marka ay muuqato sharaxa kaba muuqato ayaa sadarka labaad ayaa waxaa igu sugan qaala bnu culayata kullu muxiidin yaxsuru waalacdaaru lmaanicatu tuxsiru ay tajcalu lmara kalmuxaadi bih wax kale maha macnuhu waa dee sheegi doonaa wuxuu ugaba jeedo waayo laga yaaba dadka inay kaba qarsoonto ee halkan leeya kitaabkaygaan filayaa inuu khada yahay waa qaala bnu culayata ina culayadan kolley axaadiida caawa dadka kuba jiruu kaba mid yahaye ibnu culaya wuxuu yidhi kullu muxiitin dee marka la eego fanigii iyo baabkii ibnu culayana arrinku maaha waana jeegaan luqadee lagaba hadlayo tan anigu leeyahayna waxa weeye uun bal yar aniga agtayda yar raajixa kuwi inay meeshan halkan ibnu culaya ay bedelkeeda ay tahay qaala ibnu cadiyata oo laamku uu da' yahay uun ibnu cadiyana waa imaam mufasira oo dadkii aayadee tafsiirka shahiirka ah ee tafsiir ibnu cadiya ee aada u shahiirka ah bal maalan imaamkii lahaaba weeye ina cadiya cibaaradan uu soo naqliyeyna tafsiirka naftiisa way ku sugan tahay halkan markii uu qabanayay ibnu cadiya tafsiirkiisa hadalkani waa ku sugan yahay oo san buu uguba sugan yahay markaa dee bal waa tan leeyahay markaa halkan waa ibnu cadiye macnaa ujeeddadu waxa weeyaan wuxuu yar kala farqinayaa uxsiruu waa ficil mutacadiya ayay tahay waa ficilkaa majhuulu binaysan inay ka odhayaan waa ficil mutacadiya macnaa maadigiisii axsaro weeye oo imaka dee oo waa ka dee may afcalo wasankii oo hamsada dee waxweyan ku imika masiidka ah waxaa kaloo lafdigani yimaada isagoo thulaathiyana waa la isticmaalaayo oo ujeedadiisu waxa weeyaan xasara iyo axsara ayaa luqadii kuba sugan xasara marka ay tahay waxa weeye iyo axsara ayuu kala farqinayaa ibnu cadiya iyo dee ay kala farqinayaan halkanoo wuxuu leeyahy wuxuu hadduu ruuxa hareereeyo uu ku wareegsan yahay sida cadow dee meel kastaba kaba maray oo kale hulaaiga la isticmaalaayo waxaa muxiidka ah yaxsuru oo markaa xasarahum lcaduwu baa la odhanaya xasarahum lcaduwu taasoo kale oo kolleyna malaa xaj iyo dee waaba arrin inooguba soo socoto oo kaleo ixsaarka halkaa kalaamkana waa yimaada laakiin muxuu yidhi walacdaaru lmaanica waata u wado haddii laakiin shaygani uu wax maaha wax isaga hareereeyey laakiin waa wax wax ka hor joogsaday ooba qoladan faqrigoodii iyo baahidoodii iyo ama jihaadkan ay kuba shuqlooyiin ayaa dee takasubkiiyo wixii kaba shuqloomisay waa cudur waxyaalaha acdaarta maanicada iyada marka la isticmaalaya maadada la isticmaalaya waa axsar ayaa loo isticmaalaa marka taasi muxuu idhi kullu muxiitin yaxsuru bifatxa weli walow marka la eego nusqadan anigu dee aan u laabmay ee ibnu cadiya aad mooda xaraka qalan bay ahayd iyadu inay damistay oo kan sheekhu si fiican uba dabdinaya ama acdaartan maanicada ah marka la isticmaalayo maxaa la odhanayaa dee waa tuxsiru oo uxsirudan uxsirudanna ay kaba timi oo macnu waa maxay tajcalu lmara kalmuxaadibi kol haddii ay wixii tasarufkii u diidayso ruux la hareereeyo oo kale ayaa shaksigii kaba dhigaysa acdaartii ee bal waa taas haddii dee cidi igu khilaafsan tahayno ama ibnu culaya waxaan ahayn ay kuba sugan yihiin waa taas arrinkuna imika waxaan jaziminay maahay waa san adigu agtayda ila raajixa ah weeye talabaad tafsiirkiisna cibaaradii kuba sugnayd weeye ibnu cadiya bal marka maxay tahay lilfuqaraai fuqaradii ayay sadaqaadku u sugnaadeen aladiina fuqaradaasoo uxsiruu la sharay la manciyee la hor joogsadee la xabaasay fii sabiililahi lagu xabaasay oo bimacnaa waabatan laa yastadiicuuna darban fi lardi sababtuna waa ishtiqaalkaa ay ku shuqlooyihiin jihaadkii ay naftoodii halkaa ay u gooyeen ay u xidheen ayaanay karahaynba socod ay dhulka sabra ay socdaan ay safraan iyagoo dee tijaaro iyo umuuraha iyo takasub uga soconaya marka aayadda maxaa laba socotay laa yasaluuna yaxsabuhum ljaahilu aqniya min atacafuf ruuxii jaahilkaa maha jaahilkii guud weeye waa aljaahilu bixaalihim ninkaan ninkan xaalkiisa ka warhaynan khibre iyo aqoon u lahayn muxuu moodayaa aqniya dad xoola leh ayuu moodayaa maxaanu la moodayaa waa min atacafufi mintu waa tacliil tacafuf daraaddeed isdhowridaa ay su-aal iska dhowreen ay ka tegeen daraaddeed iska dharcad yihiin dad aanay wax weydiisanayn baa dee ruuxii yaqaanay ee xaalkiisa la socday waa garanaya inuu baahan yahay laakiin kaa kale waxaa uu moodayaa ruux kaaftoono aqniya min atacafuf markaasay halkan indilaa yasaluuna annaasa ilxaafan dadka ma weydiisanayaan ilxaafan ilxaafanna kolley mufasiriintu saddex waj oo ay icraabaan baa jirta markaasoo midi waxa weeya waa ilxaafan inaan kaba dhigno de waxa weeye maser aan kaba dhigno ficilkiina laba qadaro anasay dee marka hore iska horreysiistaan barhkood oo laa yas'aluuna annaasa shay-an fa yulxifuuna ilxaafan markaa la yidhaaho oo ama dee dadka wax alla waxay weydiisanayaanba ma jirto haddii markaa su-aali ka dhici lahayd dee ilxaafna markaasaabuu iman lahaaye wax su-aalo kaba dhacaysaa ma jirto laa yasaluuna annaasa macnaa shay-an min amwaalihim oo markaa fayulxifuu ilxaafan aybaata ay dhacdo inay ilxaafkuna waa ilxaaxa iyo ku celcelintii su-aasha lagu celcelinayo ruuxii aan lagaba tegayn ilaa wax kuu dhiibo iska kaa dhaqaajiye ay taasi kaba dhacdo bal wejka ay taa u raajax yeelaana waan sheegi doonaa midina waxa weeye waa iyadoo dee laga dhigo kolley la xaaleeye laakiin dee masarkan xaalo dhacaya waa ismi faacilin laguba awilo laa yasaluuna annaasa dadka iyaguna dee maxuu ma weydiisanayaan ilxaafan mulxifiina xaalayiin iyagoo dee su-aashii ku xeeldheeraanayo ku celcelinayo taasoo kale in ta kalena waa iyadoo mafcuul liajri oo laa yasaluuna annaasa ilxaafan liajli ilxaaf ilxaaf daraaddeed intuba waa mide laakiin mid baa meesha imanaysa waxa weeye yaxsabuhum اljaahilu agniyaa min atacafuf dee waxay ku caddahay kuwii jaahilkaa xaalkooda ka jaahilkaa inuu aqniye moodayo sababtuna waa tacafufkii aslan su-aali inaana ka dhac ahayn cibaaradanna dee marka aan iska daayo bal dee taa hore aan masterka aan kaba dhignay oo wax kalena aan halkan isqadarnay aan kaba dhigno marka la idhaha laa yasaluuna naasa ilxaafan nafyigan su-aasha ku sugan qayd baa meeshii jira oo marka maxaa meeshii dee laga fahmayaaba waxaan la anfiayaa waa qaydkanoo waa dee waa su-aashii biilxaafin ahaad su-aasha markay ilxaaf leedee laakiin su-aali marmar inay kaba dhacayso marmar inay kaba dhacayso iyagoo dee ruuxii haddii uu maydhaa iskaga dhaqaaqaya oon ilxaafi jirin waxa weeyaan su-aalay mar ay kala dhacayso marka ujeeddadu ay noqoto shayga la anfiyaya inuu yahay qaydkan dee waana sa daahirka cibaaradu ay tahay laakiin maxay tahay qariinadii ama hadalkii ka horreeyey ama jumladii ka horreysay ah inaanay su-aalba iyaga ka dhacayno ruuxii jaahilka u malaynayo aqniyo inay min atacafuf ayaa markaa taasi maxay yidhaahaan waaba arrin kaley sheegaanoo kolkol shaygii in la anfiyo shaygii in la anfiyo qaydkiibaa la anfiyaya ama sababtiisiibaa la anfiyaya iyadoo ujeeddadu ay tahay in asalkiiba la anfiyayo oo qaydkii iyo muqayadkii labada wada anfiyaya labadiiba la wada anfiyayo oo markaa halkanna waa taa keentay inay yidhahaan laa yasaluuna annaasa shay-an fa yulxifu ilxaafan kolley markaa taasoo kale oo ah in shayga qaydkii laba anfiyo ujeeddaduna ay tahay shaygii muqayadkaayo laba anfiyayo waa su-aashiiba aslan ama laba anfiyayo ama sabab loo anfiyo musabab wixiiba la wada anfiyayo kolleyna malaa qoladan bayaaniyiintu dee suyuudiba marka la eego talkhiiskiisa ma hubo inay mwaxaa talkhiiska nadmigiisa cuquuduuljumaal laba yidhaaho ma hubana inuu dee asalkiina uu kuba sugnaa talkhiis oo kaas uma laamin wuxuu sababa dhigtaa waa nooc ay yidhaahaan waa qaybta markaa badiicaan ujeedaa oo ah nafyu shayi biliijaab manaa shaygii oo la anfiyo oo maxaa lagu anfiyayaa waa sugid wax sa qaydkiisii wax lasu qaydkiisii baa la sugaya ama sababtiisii baa la sugayaa muhimkuna uu yahay uun iyadoo labadiiba la wada anfiyayo wa minhu nafyu shayi bilijaabi nafyu thubuuti bintifa alasbaabi bal maalan waa bayd uu leeyahayoo markaa tani ay tahay shayga la anfiyaya qaydka maaha waa qaydka iyo muqayadka labadaba waa su-aasha iyo ilxaafkan qaydka ah iyo waxaan laba qaydayo labadiiba waa la anfiyayaayo taasna maxayna tusaya yaxsabuhum ljaahilu aqniya min atacafuf su-aashii way kaba tegeen ruuxii aan aqooni iyaga wuxuu qaadanaya dad aqniye ah ayuu qaadanaya laakiin dee tacrifum bisimaahum baaba dee meeshii oo waxaad ku garanaysaa calaamadooda oo kollay khitaabkan ah tacrifuhumna maaha shaksi mucayan oo khitaabka asal waxa u adee mucayan inuu noqdo laakiin kolkol baa looga jeedaa iyadoo si uu cumuum uba yeesho in bal waxa weeyaan loo jeedo uun kullu man yata'ataa minhu lkhitaab sida walow taraada qur-aanka kuba soo noqnoqoto oo kale oo walaslu fi lkhitaabi an yucayana mukhadaban wafaqdu dalika qad yuctana siyudibaaba isna cuquudkiisaa kuba lahaa ka qowlihi subxaanahu walow tara oo markaa muxuu yahay waa kan mukhaadabkaw ku kastoo khitaab ka suurtagalow waxaad waxa weya dee aada ku garanaysaa ruux mucayana loogama jeedo maha rasuulka ilaahina khitaabkii ma halkan waa aya mukhaadabin wey yaa mukhaadabanba waxa weeya waxaad kuba garanaysaa calaamadooda macnaa waa maxay ruuxuu kol hadduu rafaadsan yahay gaajaysan yahay rafaadsan yahay dee hadduu su-aashii diido hadduu maradiisii soo cadaysto dhafoorkiisay dhibti ka muuqanaysaa jahdigii iyo rafaadkii hayay waa wax ka muuqanaya wejigiisii oo mashaqada iyo ahartii faqriga ayaa dee ka muuqanayso taasaad kuba garanaysaa haddaba dadka caynkaasi sifadoodu taa tahay macnuhuna markaa waxa weeye iyagii iyagoon qaninimadaasi jirin baa haddana su-aallo aanay jirin kuwaas baa ah kuwa ku xaq leh kan kale isagu dadka hadlayaa waa xoogsanaya wixiisii waa helaya iyo wax ka badan kolkol laakiin kaas baa ah ka sadaqaad kale iyo infaaqa leh bal markaa in waxa ay tahay haddaba in wakami lghina tan oo uu leeyahay waa ka bal dee axaadiid buu insha allahu tacaala inoo soo socdo o inoo keeni doonaa waxa ay tahay uun markaas su-aashii ee axaadiidta dambe horena waan usoo aragnay su-aasha bal shardigeedu hadday su-aashu u banaanaanayso waa cadamu wijdaani alghinaa weeye inaanu wax qaninimo ah oo hayste aanay jirin qaninimada qadarkeedu muxuu yahay bal taa marka dambe ayaan yar eegi doonaa waa intan waa xaggii tarjamada xadaثna xajaaج bn minhali qala xadaثna شhucbat qaala akhbaranii mxamed bn ziyadi qaala samictu aba hurayrata radi اllahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal layse lmiskiinu miskiinku ma aha manaa miskiinka dhabta ah ma aha weeye aladii ka taruduha ay celinayso alklaةu wاluklataani waa luqmad uu ukladu markaa dee hamsadeedu way damisan tahay waana marka mar keliya waa luqmadiin weeye sida lafdiga inoo dambeeyaba luqma xadiidka naftiisa un weeye alluqmatu waluqmataano mar wixii afka la geliyo ayaa uklo lagu magacaaba haddii hamsadaasi ay fadxisanto alakalatu la yidhaaho waxay noqonaysaa mar wixii la cuno qada casho quraac waa mar wax la cuno waa masaru maruu noqonayaa ama iyada ukla waxa weeyaan waa mar keliya ama luqmadii afka mar la gelinaya taas bay tahy haddaba miskiinkii dee markaa uu dadkii dawarsanaya u dhex marayo ee loogu rido dee malqacad loogu rido laba malqacadood loogu riday intaas markuu intii uu doonayay uu helo uu iska laabmayo markaas waayo qadadiisii waa helay cashadiisii waa helay cuntadiisii waan helay kaasi miskiin ma aha miskiin ma aha kaasi laysa almiskiinu aladii taruduhu luklatu waluklataani walakin almiskiinu laakiin miskiinka dee mutay in la ogaado wax lagu sadaqaysto laga warhayo alladii kii weeye laysa lahu aanu u sugnaanin hinan wax dee qaninimo wuxuu ku kaaftoomo oo taasi aanay u sugnaanin wayastaxyii xishoonayana su-aashii kaba xishoonaya aw laa yasalu nnaasa ilxaafan ama dadkii aan weydiisanahayn dee ilxaaf ahaan waa ta aan leenahay haddii qeydka u laafeeyana hadday marmar kaba dhacdo oo dee su-aal bal dee ruuxiina haddii uu maya la yidhaaha waa iska dhaqaaqaya suyudi baa wuxuu maqaamaadka bullede maqaamaadkan xariiriyo markaa hamdaaniya unbaa badiic zamani hamdaaniya baa shooroobe suyudina malaa laba mujalladii waa lagu madbucay waliba waxaan filaya maqaamadaasi maqaamaadkiisa madbuucana way kaba maqsanto markaasoo in wuxuu saaxibu dawqi saliim buu cibaaro kaba dhigay dawqa saliimka waa dhadhanka fiican iyo taas talaho waxyaalo badan buu soo geliya xataa muadiniintii iyo waxyaalo badan iyo soo diro uu leeyahy saaxibu dawqi saliim iyo ninkaan dawqi saliima lahayn oo kale markaasuu shaxaadiintuu meel u dhigtay waa kuwa baryootomayo deetuu saaxibu dawqi saliim muxuu kaba dhigtaa shaxaadna laftigan shaxaad su-aal uu ka xeel dheer yahay waa kan xirfaba ka dhigtay shaxaadkan aynu nidhaahno waa lafti carabiya waa ka xirfaba kaba dhigtay baryo waa baryata u xun weeye dadkina waxay moodaanba inay baryada iyo dawarsigu uu dee xun yahay laakiin kani uu iska sahlay waa baryata ugu xunba lafdiga shaxaad yahay markaasuu taas kaba dhigu kuwa dawqa saliim kaa kaba dhigay kaa dee isagu waxa weeyaan su-aal hadduu dee hadal kaba dhaco su-aal laba yimaada iska dhaqaaqayeen ruuxii ku celcelinayna markaas iyo aduu bal wuxuu leeyahy waa su-aal nadiifa ayuu ka dhigayaayo dawq saliim uu leeyay ka kalena waxyaalo kale ka dhigay waa maqaamadii aan soo naqlin karayno gaar ahaana ay u saareen oo saaxibu dawqi saliim oo dee dhowr iyo toban safxo malaa kuwa madbacaysan walo anii malaa labada mujaladee muqaamaadkiisa aanay kuba dhex jirin haddaba waxa weeyaan waa laa yasalu naasa ilxaafan haddii xataa qeydka camal siino ee su-aashiisa ilxaaf ma laha haddii baahi mar ay ku kalifto su-aal laba yimaado dee waa kaa ruuxii inay waxa weeyaan iskaga dhaqaaqaya haddii la yidhaaho maya laba yidhaaho ama waxsana la laba yidhaaho haddaba kaa ayaa ah ka miskiinka ah ee dhabtaa macnuuna waa maxay ruuxan isagu aan waxba haysanee dawarsanayee meelaha ka kacaya ee wax urursanaya maha macnuu in laga saarayo miskiinnimadii iyo taas lagaba saaraye macnuu miskiinka kaamilkii kani waaba waxa dhici karta kolkolkii faa'idiisii maalintaa wax ka badan inuu helo ama wax kasii badanba uu helo laakiin miskiinka kaamilkaa weeye mutay in wax lagu sadaqaysto la ogaado laga warhayaa waa kaa xaaladiisu taatay mar kalena uu soo celin doonaa xadiidka xdثna yعqوب بن إبراhيm qال xdثna إسmاعيل بن cلyة qال xdثna khالد الxdاء عن بن أشوعش عن الشhعبي xdثnii kاtب المغيرة بن شhعبة qال katba معaaوiyaة ilى المغيرة بن شhعبة waa xadiiث aynu salaad kuba soo maray ama adkaartii salaada dabadeed lalaba imanaya halkaa dee isagoo intan kaba dheer ayaynu soo marnay waanu soo celi doonaa marar kale xagga marka la eego sanadkana ibnu ashwac war uma hayaynan hore u soo maraye awowgii baa loo tiiriyey waa awowgii ashwacaniye saciid ibnu camr ibni ashwac baa la yidhaha waa nin reer hamdaan ah waa reerkii ballaadhaaya yamaneed asalkooda reer hamdaan oo reer kuufoo qaadino kuufo kaba noqdo hiqa ah oo xafnu xajarna saadise kaba dhig waa adigu kibaaru atbaaci taabiciinun bukhaari iyo muslim iyo tirmidi ayaa wax ka wariya ibnu ashwac markaa waa saciid ibnu camr ibni ashwac kolley shaarixuna ama sharaxana ay kuba sugan tahay meel markuu qabanayo ayay kuba sugan tahay ama inta kale waa dadkaan arkayna shacbi baa wuxuu yidhi katib almuqiira ay waramay katib almuqiirana hore xadiidka markaynu usoo marnay baynu kusoo marno waraad baa la odhanayay waana ninkii waraaqda qoray muqiiro ninkii wuxuu qori jiray waraad horeynu usoo marnay qaala wuxuu yidhi markaas waraad kataba mucaawiyatu mucaawiya wuxuu usoo qoray ila lmuqiirati bni shucbata muqiira ibni shucba muqiira ibni shucbana kolley ilaa uu ka dhimanayay dee isagaa kuufana waali ka ahaa waana mucaawiya u magacaabay oo mucaawiye ayuu dee halkaas mas-uul iyo waaligii u joogay buu ahaa magaalada kuufa ilaa uu kaba dhimanayay aniktub qor ilaya xaggayga waxaad usoo qortaa bishayin shay samicta w aada maqashay min annabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi aad kaba maqashay iisoo qor fakataba ilayh waa usoo qoray dee rasuulka ilaahay adkaartii uu laba imanaya bacda salaatna waa taa aynu hore usoo marro uu gooyey imaka samictu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baad maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo in allaha ilaahay kariha uu nacay lakum idinka alaaan saddex baa ilaahay idin nacay ee waa wax aan markaa bannaanaynba qiila waqaala saasaa la yidhi iyo hebel baa saa yidhi macnaa waa ruuxu wax kastoo uu maqluu ku sheekeeyo uun sa kafaa bilmari kadiban an yuxadida bikulli maa samic saasaa la yidhi iyo hebel baa saa yidhi iyo waxyaalaha caynkaasoo dee waa san inaguba badan ee ruuxu wixii isagoon iskaba hubsan dee uu odhanaya bal imakana waxyaalo kale aynaguba soo kordheenoo waxyaalahan dee laguba wada hadle dee wasaaishan ama taqniyadan cusub oo kale waxaan ama dee axaadiid aan asal lahayn iyo war aan asal lahayn iyo waxaan la hubsanba weliba dee lasii gudbinaya ta kasii daran maa waxaan jirinba inta lagu soo qoro la odhanaya haddana sii faafiyo dadu sii gudbi oo kale oo bal waxayeel taasoo dadkina waxaa dhici karta isagoon hubsan inuu iska dhaafiyo dee taasna shaygani hadduu kadib yahay adiguna kadibkiibaad qayb ka noqonaysa haddii ay tahay hadalkan uu leeyahy waxaad ka heliyo waxbaad ka heliya waxyaalahaasna waxba kama jiraan ee dee wixii in la iskaba hubsaday tahay haddaba saasaa la yidhi iyo hebel baa saa yidhi qila waqaalam waidaacata xadiid kolleyna sharaxiisa xaafid ibnu xajar intan waa dambeeya guud ahaanba waidaacata almaali maalka dayicitaankiisaoo la dayaco maalkii oo la xafidiyo ay la dhowri waayo israafkii idaaca maal bay noqonaysaa maalkii oo la ilaalin waayo bal maalka dayicitaankiisii la dayaco taasna waa qeybtiisi way dambayn wa katrata su'aali su-aal badan halkan buu baabka u keenay waa su-aashii badnayd markaa su-aasha badan aimada qaarkood ee kitaabka sharxay baa sheekha waxay raximahu llahu tacaala iyagoo leh bukhaari wuxuu kaba fahmay halkan inay tahay baryadii dadka la baryayay oo su-aal badan uu dadku hadiyo goor uu baryuu wax weydiisto dee waxaana ixtimaal baaba jira su-aashu inay tahay su-aashii masaa-ishii cilmiga ahayd ee mushkilaadka ahayd oo ruuxu isagoo doonaya ruuxan ama aqoontiisa inuu kuba hubsado ama uu doonaya inuu hadhow kuba bushiyo ama ruuxan inuu kuba qaldamo kale waa tii uqluudaad xadiidkuna uu kuba yimi naha can iluqluudaad oo kale waxyaalaha mushkilaadka ama waxyaalo aan dhicin oo kale oo dhici karta dee waqtiga aan looma baahnayn jawaabteeda oo hadiyo goor la badsado dadkii laba weydiiyo bal matalan taas oo kale waayo xadiidka waxaa la socotay kale in xadiid kale oo deatan ay kuba timi karata su-aal daruunii maa taraktukum idaaya intaan anigu idinkaba tegayo su-aalahan iyo waxaa igaba daaya bal taasba wey laakiin maxay noqonaysaa dee labadii laftiba wuu ixtimaalayaa laakiin macnaha caamka marka lagu xambaaro oo katrata su-aal oo dadka amwaashood iyo waxyaalahaas la weydiisto bal katrata su-aal oo waxyaalaha aan wax alla wax faa-iido kuba sugani aanay jirin oo bal matalan la weydiiyo su-aal saasoo looma baahnayn mushkilaadkii cilmiya uquluudaadkii intiiba markaynu nidhaahno qayb ka mida ayay tani noqono markaa bukhaarina waa taa uu soo arooriyey bal matalan waa katrata su-aal waa su-aashii badnayd oo dee waxa weeye laa yasaluuna naasa ilxaafan baa tarjamadii inooguba sugnayda xadaثna mxamed bn gurayri الزhriy qaala xadaثna yacqub bn ibrahim can abihi can صaalix bni kaysana can ibni shihaabi qaala ahbaranii caamir bnu sacdi can abihi qaala anahu qaal sanadka kolley ninka ugu horeeya uun mooyaane dee inta kale waxa weeyaan waa soo wada maray isagana dee waxa weeya kitaabka uu kusoo yar noqnoqdayo ma huba inaynu soo marnay un ama inta kale dee waa dad aan hubno inaan soo wada marnay saalix ibnu kaysaanna oo maanta zuhri kaba warinayna kalanbaaba inoo dambeeyo matniga inooguba iman doonaa sacadka xadiidka warinayaana waa sacd ibnu abi waqaas weeye ama moxamed ibnu qurayr azuhriyu de ibnu shaabna waa zuhriya ninkan yacquub ibnu ibraahim waxaan filayaana inaynu soo marnay baan filayaa ee axaadiisu ma badnee yacquub ibnu ibraahim kan bay isla reeriyiin oo isaga waxaa la yidhaha moxamed ibnu qurayr ibnu lwaliid ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye ama yacquubkana yacquub ibnu ibraahim ibn sacd ibn ibraahim ibn cabdiraxmaan ibn cawfa marka waa dee qoyskaa keliya iskuma yihiin reer bani zuhra isagu waa nin reer madiinaa markii dambena samarqand magaalada la odhanayay ayuu degay isagu markaa dambe waana nin saduuqoo kitaabkan bukhaari unbuu riwaayo ku leeya kutubta kale shantaa kuma laha waxaana tahdiibu tahdiibka xaafid ibnu xajar kuba sugan maaha taqriibkee waa tahdiibu tahdiibka isagoo kitaab zuhro laba yidhaaho wax ka soo naqlinayo kolkolna tirada axaadiidiya waxa ay kaba soo naqliyaan waana kitaab horeeye inuu bukhaari shan xadiid kaba wariyey ninkan buu saasoo kale tahdiiba laakiin waa naqla can zuhra ama zuhra dee ayuu waxa weeye taasi ay ahayd shan xadiid wuxuu ku leeyahay bukhaari laakiin waxaan leenahay aimada kalena lamay wadaagsan riwaayadiisa moxamed ibnu qureyr zuhri wuxuu yihi sacad ibn abi waqaas qaala acdaa rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu siiyey rahdan jamaaco ayuu xoola siiyey waxbuu siiyey walxaal ana anigu jaalisun aan fadhiyo fiihim iyaga dhexdooda qaala wuxuu yidhi sacad baa odhanaya fataraka rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ka tegay min arahdi xaal uu ka mid yahay rajula nin lam yucdih aanu siin oo macnaa nin buu kaba tegay iyagii kaba mida raadigaasoo muu siin wax wahuwa ninkaasna acajabuhum ilaya raggaas ninka agtayda uu qiimo badnaa ee xagga marka la eego inuu dee waa diin ahaanna baan u sheegayay aniga agtayda ugu cajab badnaa ama dee uguba mudnaa ayaanu ahaa ninkaa uu rasuulka ilaahay ka tegay faqumtu waan kacay ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa uba kacay xaggiisii fa saarartu anaa hadal baan u siraystay weeyaanoo dhegta u saaro hoos ahaan baan rasuulka ilaahay u laba hadlay isagaa leh sacad baa leh faqultu waxaan idhi xataa xadiidkan kitaabuliimaan baan ku soo marray oo waynu soo marray kitaabuliimaane maalaka maxaa kuu sugnaaday oo can fulaanin dee hebel xaggii macnaa maxaad uga tagtay buu leeyahayoo aada ugu dari weyday waxa aada qolooyinkan kala siisay maalaka can fulaanin wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la uraahu waxaan u malaynayaa cajabnimadii iyo wixii uu isaga ku cajabgeliyey ma ahayn waa xag diineed bay ahayd uu lahaa raggan waa ka wada mudan yahay dee ragganna kolley rasuulka ilaahayba arrinka isba kumuu diidine waa dadka mu'alafada ahaa yuu soo dhoweynayay si uu iimaankii iyo islaamkii iyo u jeclaysiiyo ayaabay tan ahayd uu wuxu siinaye wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la uraahu waxaan u malaynayaa la adunuhu mu'minan dee mu'min inuu yahay oo ninkani waa ninkaa mu'minkaasaan u malaynaya filaye maxaad u qadisay qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay aw musliman awda waa lilidraab macnaa bal weeyo bal qul musliman dheh oo bal uraahu musliman waxaad tidhaahaa waxaan u malaynayaa inuu muslim yahay taa dheh ee mu'minka iska daa sababtuna waxa weye sanareb kitaabuliimaan kuba soo marray marka dee islaam iyo iimaan ay wada socdaanna waa kanuu iimaankiina waxyaalihii qalbiga ahaa iyo tasdiiq iyo umuurihii raacayaa laguma fasiraa waana umuur qarsoono ruuxu isagoo dee tukanayo oo acmaashii daahirkeed ay ka wada muuqataa ma dhici karta inuu xagga hoose dee nifaaq iyo waxyaalo kale iyo ay uguba jiraanba wax markaa dadka ay ogaan karaan maaha oy jasmin karaan ama islaamkii waa acmaashii daahirka ayadoo dee ay kaba mid tahay salaadii uu dadka la tukanaya iyo taasi waa ruuxu dee shahaadadiisii uu taa uguba markhaati kici karo ama wixii qalbiga kuba sugnaa baatinkaa dee ilaah unbaaba og oo inaga uu inagaba qarsoon yahay haddaba wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay dee taas ha odhanine waxaaba tidhaahaa uraahu musliman taas dheh taasaa dee imaka ka markhaati furi kartaa oo aad caddayn kar ama aada qiri kartaa qaala wuxu uhi fasakadtu qaliilan in yar baan aamusay uma halabanii waxay iga qaalib noqday maa aclamu fiih halkii horena dani buu kaba cabiro wixii aan ku ogaayo dee waa daniga adag oo kaleo dee maxal cilmi baabudege wixii aan kuwa ogaayo faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi maa laka can fulaanin wallahi inii la uraahu mu'minan qaala rasuulka ilaahi wuxuu yidhi haddana aw musliman macnaa taadhe markaasaa rasuulka ilaahi wuxuu raaciyey inii anigu la ucdii waan siinayaa arajula nin baan xoolo siinayaa wagayruhu walxaal hayruhu kayrkii axabu ilaya ka xaggayga looga jacayl badan yayuu yahay minhu isagoo dee aan ka tegay ruux kaloon kaba jeclahay oo waxa weeye aan taas uma qalabanii adigu malaa saddex kor buu ku celiyay haddaan mid ka tegan uma qalabanii maa aclamu fi qultu yaa rasuula allahi maa laka can fulan wallahi inii la uraahu mumin qaala aw musliman markaasuu wuxuu uhi inii rasuulka ilaah baal anigu la ucdi rajula nin baan wax siin wagayruhu walxaal hayruhu kayrkii axabu ilaya xaggayga ka looga jacayl badan yahay minhu isaga iyo iyadoon kayrkiiba kaba jeclay diin ahaan maxaan u siinayaa khashyata an yukaba in loogu rido ka cabsinteed ka cabsideed fi naari naarta loogu tuuro calaa wejhi macnaa ruuxan haddii laba qan isaga iimaankiisa kan ku daaye taas iyada ina loogama baqanayo qadintan la qadiya ama inaanu xoolahan wax kaba helin inay wax kale ku rido laakiin kan oo kale waxaaba laga yaabaa taasi inay kufriba kuba rido bal uu arko dee arrintan in jawriyo ee xasho loo qaybiyo iyo waxan inaanay cadli ahayn iyo waxan oo rasuulka ilaahay dulmi iyo umuuro kale iyo dee taasuu kuba sifeeyo se dee ninka inoo dambeeya ee yidhiba haadihi qismatu ma uriida biha wajhullaahiba kaas oo kale ama dee icdil yaa rasuulallahi kaa lahaay oo kale iyo bal inay taasoo dee taasi ay keento inuu halaagsamoba uu naar galo kan kalese iimaankiisiibaa waxaa ka joojinaya iimaankiisiibaa toosan markaasaas oo kale ayaa rasuulka ilaahay uu yihi kaa aan qadinayaaba aan ka jeclahay kan aan siinaye ee laakiin waa badbaado kan aan badbaadinayo isagii oo naar kaba badbaadinayo ayaan tan u siinaya wa can abihi can saalixin can ismaaciil bni muxamedin anahu qaala samictu abii yuxadiu bihada faqaala fii xadiii macnaa waa xadiidkii hore sanadkiina waaye sanad labaaduu leeyahay weeye cidda aabihii kama warinaysnae yacquub ibnu ibraahim buu ahaye caamir ibnu sacad waa meel dambe marka wuxuu leeyahay caamir ibnu yacquub ibnu ibraahim aabihii buu kaba wariyey aabihiina saalix waa saalixi uun laakiin saalix ibnu kaysan halkuu ibnu shaam markii hore kaba warinayay yuu ka wariyey can ismaaciil ibnu maxamed oo markaa saalix ibnu kaysaan baa laba sanad leh laba sheekh mid waa ibnu shihaab midna waa ismaaciil ibnu muxamed markaa dariiqii labaad maxay ku yar kala duwan yihiin ama isla dheeryihiin waa kan inoo dhiganaye can ismaaciil bni muxamedin anahu qaala samictu abii yuxadiu bi hada ismaaciil ibni muxamed baa yidhi aabbahay waa nin hiqa ismaaciil ibni muxamed aabbahay baan maqlay aabbihiina waa muxamed ibnu sacd oo camir ibnu sacdigaa hore ayay walaala yihiin maxamed ibnu sacdna isna waa nin hiqa unbuu ahaayo aad buu u gaabnaayo mooye dilla shaydaan ayay laqabkiisa odhan jireen oo kolley sideetanadii dabadeed buu ninkii xajaaj dilay isaga waxaasacdee maxamedkan xajaaj baa dilay waqtiyadaase haddaba ismaaciil ibnu maxamed baa yuu ka maqlay samictu abi aabihiina maaha xadiidka dee umuu joogina waa taabici uun eh wuxuu ka maqlay aabihii sacad oo wuxuu yidhi samictu abii yuxadiu bi hada aabbahay baan maqlo xadiidkan kaba waramaya isaguna aabihio laakiin faqaala fii xadiii xadiidkiisi waxaa kuba sugnaa halkan kale dee ka hore waxaa inooguba sugan un aw musliman dabadeed inuu rasuulka ilaahay ku yihi inii la cudir rajula wakayru axabe riwaayada moxamed ibnu sacad aabihii baanu kaba warinayaa fadaraba rasuulu llahi sala llah de waa kan ku celceliyinay tegiba waaye saddex goor buu soo noqday fadaraba rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ku dhuftay biyadihi gacantiisi ayuu halkaasoo fa jamaca wuxuu jamciyey bayna cunuqii wa katifii luquntayliyo garabkayga oo macnuu waa maxay halkaa ay iska galaan buu rasuulka ilaahi saa ugaba dhirbaaxay gacantii baa dee waxa weeyaan gaadhay garabkiisii iyo halkan degtayn iyo iyo dee intan luqunta gunteedii ayay gaadhay oo meeshaa iskagalkoodii dee waa degtii uune ayuu gacantii kaga dhuftay rasuulka ilaahay isaga waa markii ugu dambeysay dee isagiina waa kan hadalkii ka dayn waayey uma qaala wuxuu yidhi aqbil ay sacdo soo jeedso sacadow dee waxaaba dhici karta inuu markaa dhaqaaqay sacad rasuulka ilaahay baa yidhi bal soo jeedso sacadow kole xadiidkana hore waa taan soo marnayn kitaabuliimaan uguba soo maray halkana ruwaada bukhaari laba siyood ba ay ku dabdiyaanoo mid waa hamsadu inay hamsatu qadci tahay waana saa laqbeeyey midna inay hamsadu hamsatu wasli ay tahay oo markaa la yidhaha iqbal markaa iqbal haa qabiila yaqbalo qabuulan weeye waa tii qabuulka aydoo iqbal ay sacdu macnaa aqbal sacadow oo waxaan kuu sheegayo taas qaado oo bal matalan taas markaa aqbil ama iqbal ruwaada bukhaari way leeyihiin marka waxaanu leeyahay dee isagu halkaasuu kuba soo shar xadiidkee wa annahu amru biliqbaali aw bilqabuul waa amar ama soo jeedsi uu soo jeedinayo uu amriyay rasuulkii ilaahay markaa isagoo dhaqaaqay ama uu aqbal dee waxaan uu sheegayo inuu aqbalo amrayo markaasaa inii la cudir rajula iyo intaa dambe aynu soo maray bal intaan aqbishan kaba bixin ayaa wuxuu leeyahay sheekhu muslim waxaa dhacay waqaca cinda muslimin waa sharaxa in sharaxana isagu dee halkaa hore uba ixaaleeyey lafdigana isagaa sheegay amrun biliqbaali aw bilqabuul waana ruwaada bukhaari unbaa kale leh in muslim agtiisa waxaa dhacayba markaa iqbaalan ay sacdu markaa sheekhuna waase dee walow aniga hamsadii ay dusha ay calaamadii hamsadu ay taalo oo dee ay aqbaalan la aqriyi kare laakiin waa kan sheekhu sheegayo waa masdaro laydhaa iqbaalan ay sacdu macnuhuna waa maxay calaa annahu masdarun ay atuqaabilunii iqbaalan bihadihi lmucaarada markaa laba idhaaho iqbaalan ay sacdu macnaha masderkiisii waa masdere ficilkii laba qadaro waa muslim buu leeyahay oo laba idhaaho atuqaabilunii ma waxaad igala hor imanaysaa iqbaalan bihadihi lmucaaradati mucaaradadan iyo arinkan dee mar keliya hadduu u sheegay haddana waa ku celcelintii bal taasba wey laakiin sheekhu saasuu yidhi bal dee waan suurtagal waqtigii hore ayaan kitaabka ii qoran tahay waana hubsan doontaan laakiin saxiixa muslim lafdiga dee kuba sugan bal ruwaadda in la yar tatabucaano way roorta intaan la odhan waatan sheekhuna waa ka dee kolley nusqadii agtiisa muctamadku ayd ama xifdigiisiibuu kaba soo naqlinaya waxaaba taalay aqitaalan waana sida dee nawiya ay kuba sharxeenoo halkan sheekhu iqbaalan kaba dhigtay in hamsadu waa hamsada istifaam qitaalanna waa masarkii qaataloo macnuhu yahay qitaalan sacduma dagaal ma ah oo de adiga ku celceliye waa lafdiga muslim horta laakiin imika umaa noqonayo dee nuskadayda igu sugan tahay markaa hore waana nuskada dee uba sharxay bal inay nusko kale oo muslimo ay iqbaalan san sheekhu dhigtay ay tahayna dee taas waa wax la hubsan karo ama nusqooyinka muslime imika la hayo aynu hayna shuraax iyo mutuunba laisu wada geyn karo oo la hubsan karee laakiin lafdigaas halkan sheekhu iqbaalan uu kuba fasiray ayaaba yahna aqitaalan oo macnuhu waxa weeyaan sacadoo ma dagaal maa dee ujeedada ma dagaal baa doonaysa inaad iguma qaadsiiso arrintii baad kuma dagaalamaysaa dee waa kan leh unkolba in maa laka can fulaan leh maa laka can fulaan kusoo celceliye aqitaalan ya may laakiin hadalka ka dambeeyana muxuu yihi atuqaatilunii qitaalan fi hadi atuqaabil aniga waxa weeye intoo dhan ba atuqaabilunii iqbaalan bi hadi mucaarada dee markaa sax weeyaan oo si muslimna inoogu taalay waana tafsiiray markaa caadiya ee halkana aniga ii taalla iqbaalan atuqaabilunii iqbaalan bhadih mucaarada lakiin hadday taas tahay alxamdu lilah waayo aniga waxaa i taalona fi saxiixi muslimin qitaalan waana sida saxiixa muslim de inooguba sugan bal waxa weeye un imaka axaadiidii kolley waan ka baxnay waanu inoo dhameeyo mid weeyo aayadiyo dee waan kusoo wada joogjoogsanay allahuma arrinka muhimkii waxa weeyaan cibaaradan uu sheekhu dhigtay wakamil ghina taas uu dhigtay wax xadiia oo weli xadii baa ii dambeeye laakiin kaasi waa xadiidkii hore inu imika soo maray hadalna uu ii dambeeya laakiin wax xadiia oo ay ku sugan tahay marka la eego qadarkii ruuxu marka maalka uu kaba haystaa la odhanaya waa ruux qaniya markaasba aanay inuu su-aal la yimaadaana aanay ahayn zakadiina aanay kuba baxayn qadarkay noqonaysaa wax xadiioo taa uu inoo soo dhigtay maba jirto sheekhuna wuxuu leeyahay halkan waxaa dhici karta inuu arinku uu ku ishaarayo taa kol haddaana waxba soo dhigan wax shardigiisa gaadhsiisan oo halkan ku soo arooray inaanu jirin in in lagaba faa'iidaysto lafdiga imakaan kaba baxnay inoo dambe ee laa yajidu ghinan yuqnihi intaa lagaba faa'iidaystana waaba suurtagal buu leeyahay bal markaa laakiin sheekhu majmuuca axaadiis ayuu halkan soo aroorinaya kolley abu daawuud asunantu ay wariyeenoo umuuro yarba ay kuwa sugantao u yarbahana in in yar lagu joogsado ee bal markaa baabka ayaan horta iska dhammaynaynaa si aan axaadiidta kale iyo waxay inoo faa'iidaynaysay inoo soo kordhinayso iyo iyaga iskhilaafkooda see lagu xalinayo bal inooguba sugan yaha aqwaasha culimada iyo waayo masaa'il iska muhima weeye qaala abu cabdillaahi abu cabdillaahi wuxuuhi waa imaamkii kitaabka lahaa fakubkibuu qulibuu oo arrinku waxa weeye horena waynu u soo aragnay marar kala duwan baan soo aragnay bukhaarina caadadiisa ayaa waxay tahay haddii xadiidka bal imaka uu kuba yimaado xadiidku lafdi isagu qur-aanka uu kuba sugan uu kuba sugan uu yiri ama dee xadiidka waxaan ku sugan uu qur-aankii waafaqsan yahay aayadiibuu fasiraa ama lafdigiibuu fasiraa marka waxaa inooguba sugnayd an yukaba fi naari taas baa inooguba sugan markaasaa muxuu leeyahay waa ta aan idhin waa wejigiisoo dee afgembi looguba tuuro lagu rido uun xagga wejiga loogu tuuro fa kubkibuu macnaheedu waa qulibuu la foororiyey oo dee saasoo kale taasay kubkibu ay tahay markaasaa muxuu leeyahay mukiban afaman yafshi mukibanna waata qur-aanka kuba sugan muxuu raaciyey sheekhu akaba rajulu waxa luqada la yidhaaho waa imaamkii umuuro luqaana uu inoo dhigayaa akaba rajulu idaa kaana ficluhu ficilkiisaasi hadduu yahay hayra waaqicin mid aan ku dhacayn calaa axadin ruux ama wax aan ku dhacahayn fa idaa waqaca alficlu ficilku hadduu wax ku dhacayo horta waxaad odhanaysaa kabahu llahu liwajhi wa kababtu ana bal adigu tan wuxuu uga jeedaa horta waaqic iyo hayru waaqic oo kale ama waqaca alficlu waa halkan nuxadu ay kaba odhanayeen ficil laazima iyo ficil mutacadiya tii weeyaan cibaaradoodii weeye oo markaa maxay tahay ida kaana ficluhu hadduu ficilkiisu yahay hayra waaqicin calaa axad oo macnaa waa laazima weeye hayra mutacadina waayo dee markaa uu mutacadiga yahay aharkii ficilku wax kale ayuu u gudbayaa uu kuba dhacaya waxbuu kuba dhacayaa kale waa waxaan aharkii ama ficilku u gudbayo haddaba wuxuu leeyahy ficilku hadduu laazim yahay maxaa la odhanayaa akaba rajulu waa ficilkii laazimka faidaa waqaca alficlu oo faidaa waqaca alficlu calaa axadi macnaha hadduu ficilkii mutacadi yahay ficil gudbaya uu yahay qulta waxaad odhanaysaa kabahu llahu liwajhi oo macnaha hulaati baad ka dhigaysaa hamsadii baad goynaysaayo halkuu akaba kaa hore ka ahaa ayaad kaba odhan marka kaba allahu ilaahay wuxuu u riday liwajhi iyo kababtuhu ana anaaba uba riday muxuu intan usoo qaatay imaamku raximah llahu tacaala wuxuu tan inooguba cadaynayaa cibaaradan waaqic iyo hayru waaqicna wuxuu uga jeedo waa ta aan soo sheegnaye ficilkani inuu yahay waxyaalaha dee nawaadirta ah ama naadir luqadii carbeed uu ama umuuraha naadirkaa uu yahay si u yahayna dee afcaasha carbeed waxaa luqada carbeed lagu yaqaan ficilku marka uu hulaatiga yahay siduu laazim yahay marka rubaaci laga dhiga sidan oo kale hamse lagu kordhiyo ama tadciif iyo waxyaalaha inuu mutacadi noqdo oo hamsadani ay keento tacadi u keento ficilkanna cagsibuu kuba yimi markuu rubaaciga ahay uu akaba ahaa ficil laazimuu noqday markii hamsadii la gooyey ayuu mutacadi noqday marka waa shay naadira oo marka laeega xagga marka laeega afcaashan si dee kuba iman jirtay ama xagga tasriifka ay kuba iman jirtay qaacidadiibuu cagsigeed kuba yimi bal taas taasuu inoogu kordhiyay cibaaradan ah waaqicun calaa axadna hayra waaqicun calaa axadna macnaa uu laazim yahay weeye waqaca alficluna wuxuu ga wadaa waa isficilkii wax kaleu ku dhacayaa wax kaleu u gudbayaa waa mutacadiga tay kaba cabirayeen taas waa intaan xadaثna ismaaciil bn cabdillaahi qaala xadaanii maliku can abi zinaadi can ilcraj can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam qaala wuxuu ihi layse almiskiinu miskiinku ma aha aladii ka yaduufu wareegaya cala nnaasi dadka korkooda dawarsanaya weeyaane dhex maraya taruduhu xaal ay celinayso alluqmatu luqmad waa halkii ukulada waluqmataani iyo laba luqmadood watamratu xabad timir iyo watamrataani oo dee markuu isugayo timir iyo xabad iyo xabad iyo xabad wuxuu hadhow ku gaajo baxabay u noqonaysa kaas maaha miskiinku macnaa miskiinka kaamilkee mutay in la ogaado laga warhayo wax lagu sadaqaystaa kaa maaha walaakin almiskiinu miskiinku waxa weeye aladii ka laa yajidu aan helahayn hinan qaninimo yuqnihi qani yeela wax isaga kaafiya oo uu ku baahi baxo aan helahayn taasba weeye walaa yuftanu bihi kushmihanina laa yuftanu lahu bay ahayd waa isla macnoo aan dareemahayn oon loo fahmaye lahayn fadaanada iyo atifahmada iyo taasay macnaa aanay dadku dareemahayn dadkaa dee waa kaa ilaahay baa yihi yaxsabuhum ljaahilu aqniyaa min atacafuf oo ruuxii xaalkiisa aan ka warhayni ruuxu qadiyuu moodayaayo ruux la og yahay oo dadku ay dareemayaan baahidiisa iyo faqrigiisa aan ahaynoo fa yutasadaqa calayhi aniga dama ay taa laakiin sharaxaba sheekhu icraabtiisa waa sheegayaayo haddii bal markaa la dareemo oo la garto xaalkiisa lagu sadaqaysan lahaa walaa yaquumu aan kacahayna isagu dadka dhexdoodii aan istaagayno fayas'al annaas halkana yasalu baa taale laakiin shaarixaba ama imaamkaa sheegayaba in ay fadxisan tahay oo intuu kaco markaa fayas'ala weydiista annaasa dadka wax weydiista kaas baa macnana waxa weeyaan saas miskiinka kaamilka maskanadiisu ay dhabta tahay waxa weeyaan mutay in la ogaado lagaba warhayo ninkaas weeye waa kaa miskiinkaas weeye waxa weeye kaa ay weeye ama kan kale dee kasabkiisii waa ruux muktasib oo waxaa la arkaa wax ku filan inuu helaba xadaثna cumar bn xafs bni kiyaatin qaala xadaثna abi qaala xadaثna acmashu qaala xadaثna abu صaalixan can abi hurayraa can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qoola anahu qaala laan yaakuda inuu qaatay axadukum axadkiin xablahu xarigiisao uma yaqduwa uu kalaho axsibhu qaali ila ljabal anshakun xaggii buurta iyo uu kalaho oo fa yaxtadiba uu xaabo soo gurto oo fa yabiica uu iibiyo xaabadii oo fa yaakula uu cuno wixii halkaa uu kaba helay wayatasadaqa hadday wax dheeraadaanna uu kaa xataa naftiisa si saxaabada qaar markii sadaqada la amray sayn soo maray ay barku intay xamaal tagaan wixii ay xamaalidaa ku soo heleen ama ay hawsha adag kuba soo heleen ay la bixi jireenba wayatasadaqa ayaa khayrun lahu uga khayr badan khayrkuna baabkii waataan lahayn baabkeedii maaha kan baaba dee waxa u khayr kalihi kan buuye kaa kale khayr uma laha kol hadduu karayo kasabkii weeye min an yasala naasa dadka inuu wax weydiisto kana xadiidka waan sooba maray qaala abuu cabdillaahi bal haddaba intaan abuu cabdillaahi gaadhin oo dee aan baab ku dhammayn doono xaggan qaninimada iyo imisay noqonaysaa waa saasaan aragno axaadiidu way noo dhammaatay waxa uu sheekhu raximah llahu tacaala halkan soo arooriyey ma jirto allahuma cibaaradana aladii laa yajidu hinan yuqniihi macnaa qanimadaas baa yuqniihidan waa wax dee mowqic kaga dhaca meel kaga dhaca baahidiisii ayaabay arintu tahay noqonaysaa lafdigaasio ruuxii markaa wax meel kaga dhacaya xaajadiisii helaya hani baa laguba tirinaya bal taas baabay tahe laakiin wax kale sooma aroorinaya laakiin bal axaadiid dhowra ayaa halkan baabka kuba timi mid weeyaanoo horta waxa weeye xadiid ibni mascuud oo sheekhu tirmidi wuu tiriyey abu daauud iyo qolooyin kalena way wariyeen maca umuuraha uu soo naqlinayo o dhanba abu daauudna way kuba sugan tahay bal kalaamka uu soo naqliye tirmidiuu ka soo naqlinaya abu daauudna way kuba wada sugan yihiin mid wuxuu ahaa man sa'ala annaasa walahu maa yuqniihi jaa yowma alqiyaamati wamasalatu fii wajhi khumush ninka weydiisa dadka waxbarya isagoo wax isagii kaafiaya ama qani yeelaya agtiisa ay ku sugan tahay maalinta qiyaamaha wejigiisa oo xagxagan ayuu imanayaa markii rasuulka ilaahay taa la weydiiyena khamsuuna dirhaman aw qiimatuha min adahab ayuu ku fasiray wamaa yuqniihi xadiidka sheekhu sanadkiisa dacfi baa ku sugan buu yidhi in sababtuna ninka uu magacaabayaaba jirta ee laakiin duruq kalena ama dariiq kalena waaba laguba wariyey barhkoodna mawquufka kaba dhigan dariiqa kale oo macnaa balkaa maxaan ka haysanaa ruux hadduu konton dirham haysto ama qiimaheediioo dahab ah waqtigaasna kontonka dirham waxaa u dhigmaya shan diinaar shan diinaar waayo dirhamkii toban dirham baa diinaarkii toban dirham baa laguba sarrifaya waa shan diinaar bal taas baabay tahay oo waxaan dee ka badnay labayo labaatan garaam iyo inahaas marka diinaarkii baan ka dhignay afar garaam iyo rubuc inuu yahay halka diinaar uu yahay dee waa taasba ama shantu ayay noqonaysaa haddaba ninka intaa haysta khalaas su-aal uma banaana inuu su-aal weydiiso waataa soo ciqaaban baa maalinta qiyaamaha imanaya balkaasi waa xadiid xadiid kale oo xadiidkii aynu soo marray abi saciid casharkii xalay nooguba sugnaabaa ziyaadaad aan isaga agtiisa kuba sugnayn waxaaba ahayd man sa'ala walahu uqiyatun faqad alxaf oo isagana abi daawud eekaa way kuba sugan tahay laakiin xadiidkaasun waa ziyaadaadka aanu sheekhu soo saarin ruuxa su-aal laba yimaadee cid wax weydiisa isagoo uqiya uqiyadna waa afartan dirham sayn soo maray afartan dirham bay ahayd ayay waqiyadu ahayd waabay kaba yartay markaa kontonkii afartan ninkaa haysta waxa weeyaan ilxaaf buu laba yimi waa ilxaax iyo ilxaaf buu laba yimi bal taas xadiid kaleo iyaguna abu daa-ud iyana way wariyeen sheekhuna raximah llahu tacaala halkan wuxuu uba tiirinaya malaa nasaa iyo qolooynin iyo abu daa-udna u tiiriye waxaa kuma sugnay ninka haysta man sa'ala minkum walahu uqiyatun aw cidluha ninka isagoo uqiyo daraahima haysta waa afartankaa dirham waa qadar yaroo kooban waaba dee afar diinaar baa xaggan kale dahabka noqonaysa ama wuxuu dhigmo un intaa haysta faqad sa'ala ilxaafan ilxaaf buu kaasna laba yimi waa xadiid isaguna afartan dirham konton baanayna xadiid saddexaad isagana abu daa-uud iyo ayma kale abu daa-uud iyo ay wariyeenba man sa'ala wacindahu maa yuqniyi fa inamaa yastakhiru min annaar ninka isagu su-aal laba yimaada isagoo wax qad yeela agtiisa ay kuma sugan yihin naar unbuu badsanaya rasuulka ilaahay markii taa la weydiiyeyna wuxuu hi qadru maa yuqadi wamaa yuqniihi qadru maa yuqadiihi wayucashihi waa ka ugu yar in uu qadadiis iyo cashadiisa noqota kol hadduu haysto su-aalba haddii laba yimaado waa nin naar iyo jamri urursanayo oo kale ibnu xibbaanna uu saxiix yeale bal markaa kolley in haddii ay tahay wax su-aalaan ugu yimi intan oo dhanba way kaba baxaysaayo waa taa nidhan ruuxu wa qaadanaya intan iyo in ka badan ba haba hayso wixii su-aallaan uguba yimi iyo ishraaflaan iyo damaclaan laakiin markay su-aal noqoto in bal aan kala qaadnaya zakadii hadday noqoto sakada waxaa xadiidkuba yimi iyadna abu daa-uud iyo ay wariyeen dee in laa xada fiiha liqaniyin liqawiyin muqtasibin liqaniyin walaa liqawiyin muqtasib nasiibkuma laha ruuxu qaniya umuurahana haba lagu fasiri karaa iyo ruux intuu xoog leeyahay shaqo helaya shaqaysan kara ujeedadninku hadduu markaa uu shaqo tago yoomkiisa soo helayo iyadana xadi kuma laha iyo xadiidkaas baa kolley lafti kalena waa lahaa lidii miratin sawiya ruuxii caafimaadka qabay macnaa uu helayo xoogga lahaa shaqadiina helaya weeye bal markaa wixii uu soo helayana dee shaqo ku filan ay noqotay masaariiftiisii ku filan baltaas amaa su-aashii oo kale de waa taa aynu umuurahaba soo haynee umuurahanay kuba yimaadeenoo bal waxa weeye in hadduu inaha haysto su-aali meeshii dee wa su-aashii waa loo diidayahay laakiin aimada qowlkooda oo kale barhkood saa ibnu mubaarak iyo axmed iyo isxaaq iyo thawri iyo iyagu waxay qaateen xadiidka ibnu mascuud oo kaleo ruuxuu konton dirham ama wuxu dhigma oo dahabkii hadduu haysto dee zakadna inaan la siinahayn su-aashaasna aanay uba bannaanayn in ama taasi waa iyada mid laakiin shaafici oo kale iyo imaam maalikna kolle waa la qowlay hadduu intaaba haystiya wax ka badan laakiin uu baahan yahay meesha baahidiisi way jirtaa baahidi way jirtaa intani wax ku filan maaha dee inuu zakadii qaato way u bannaan tahay waa tidhaahno imaam shaafici baa wuxuu idhaha waxaa dhici karta ruuxu dirham keliya isagoo haysta kasabna uu leeyahay inuu qani ku noqdo oo dee waa ninkaa kasabkiisaas had iyo goor wixii uu baahnaa kaba helayay buu haystaa lacagba uma taalo taas inuu qani kuba noqdo sakadii looguma diido ruux bal maalan markaa kunba haysta oo laakiin ciyaal badan leh isagiina daciifa wuxuu qabsan karayaa jirinba intanna imikaba ay kala baxayso taasoo kalena waxaa dhici karta ruuxu ruux baahan ama muxtaaja inuu noqdo bal markaa waana say intooda badan yidhaahaanbo bal qadarkani hadduu qadar isaga uu baahidiisa waxa weeyaan daboolaya uu yahayna dee waa taasoo waa loo diidayaa sakadna lama sinaya haddii laakiin baahidiisa aanay daboolayn dee baab kale noqon ama xadiidkan iyada qado iyo casho oo kale bal sheekhuna umuuraha uu dhigaya uu idiin dheereeya waa eegan doontaane anigu taasaan sagaba baxo bayhaqi baa wuxuu kitaabkiisana sunan lkabiir axaadiida kolley waayo kitaabkan kale subaxdii baa umuurahan oo dhamme way isku wada xigeen oo dee casharka inoogu ahyadoon oon ku wada sharaxnayba ee bayhaqi baa sunantiisa weyn oo kale ayaa wuxuu ku yidhaha xaadiian iskhilaaf kuma sugna waa saddexdan xadiid kaa afartanka dirham kaa kontonka dirham iyo kan qada iyo casho kaba dhiga wax iskhilaafoo ku sugani ma jirtee rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cid kastaba uu la hadlayaba wuxuu ogaa wixii dee isaga kifaayadiisu ay noqonaysay mid intaasi ay ku filantahay kontonkaas ayaaba jira mid afartankaasi ay kuba filanaysaa jira mid isagu bal waxa weeye dee in kasabkan uu isagu kasbanayoo kale isagu suu kaba cabiraya bayhaqi ciyaalna ma laha yoom kastana waa helayaa wixii qadadiisiiyo cuntadiisiio waa kasbanayaoo kale intii qadiibuu kuba noqonaya kaasna waa jirayaayo marka arrimahani waxa weeyaanun waa biikhtilaafi axwaali innaas kii baahidiisu ay awdmaysayna taas waas kii aan baahidiisu taa ku awdmayna dee bal markaa tan bay noqon ee laakiin sakadii haddii la idhaha xataa way qaadan karaan kol haddaanay baahidii iyo waxani mowqic kagaba dhacayn su-aashii markay noqotay ahayd waxbaan dee ruux wixii cunaya markaa uu haystaa oo su-aasha iyada way kasii cidhiidhisanaanaysaa marka la eego qaadashadii jaanibkan kale uu qaadanayay bal waa umuuraha halkan kuma suganay laakiin sharaxa kolley waxyaalo badan baan kaba tegay dee waxyaalahan ku korriyeyna way jiraana waa eegan doontaan biidn illah markaa sheekhu wuxuuhi raximah llahu tacaala qaala abuu cabdillaahi wuxuu yidhi waa bukhaari saalix ibnu kaysaan akbaru min azuhriyi saalix ibnu kaysaankan dee ilaa kitaabka bilowyadiisiina wuu inala socday ilaa bilowgii isagoo zuhri kaba warinayo sheekhiisii uu zuhri yahay isagaa ka daweyn zuhri kaba daweyn wahuwa qad adraka bna cumara ina cumarna wuu soo gaadhay macnaha idraak samaac weeye waayo zuhriba waa soo gaadhay dii lahaa kontonkiibuu dhashay ama xataa haddii laga dambeysay ibnu cumarna uu saddex iyo toddobaatankii dhintay dee waxaabay noqonaysaa xagga yaani la kulan jirina waa soo gaadhay laakiin waa maqal uu wax kaba maqlo xaggeed ayuu isagu hagaag u soo gaadho uu da-da uu kaba weynaa laakiin tan ama ibnu cumar oo kale in marka la eego zuhri kolley macmar baa laba xadiid kaba wariyay oo ibnu cumar uu ka warinaye taas haddana riwaayaadkii kale waxay caddeeyeen inuu saalim u dhexeeyo ibnu shahaab iyo ibnu cumaroo markaa aan samaac taas jirin isagu samaac waa soo gaadhayoo bal waa nintaasaba weye waxaa laga yaaba kutubta marka daalcaansaana waxyaalo idinkuba iman kara weeye waa xaggan saalixan in sheekhuna raximah llahu tacaala isagoo umuurtan qolooyinkii kale yidhisan axmed iyo ibnu maciin iyo kasoo qaaday ayuu yihi xaakim wuxuu sheegtay fii miqdaari cumri sinan tacaqabuu caleyh waa waxyaalo kutubta kolkole kutubtaa taraajimta ku arki doontaan waayo wax sugan iyo waxaan suganba dee way iskaba jiraan oo xaakim baa wuxuu marka la eega saalix ibnu kaysaan sheegay da lagu bushiyey halkaasuu ku dhaafay sheekhu laakiin kitaabkiisa taadiibu taadiib buu sheekhu kaba hadlaayo xaakim hadalkiisa waa isagoo kaba dhigay boqol iyo afartankii inuu dhintay waxa weeye isagoo da-diisu ay tay boqol iyo dhowr iyo lixdan taas buu yidhaah boqol iyo afartankiina uu dhintay boqol iyo afartankii dee looma diidana ee waa boqol iyo dhowr iyo lixdan isagoo gaadhay jamaaco saxaabadii rasuulka ilaahay ka midana uu laba kulmay haddana isagoo weyn buu deete zuhri tilmiid uba noqday barhkood baa idhaa isagoo dee malaa boqol ku dhow buu taalibucilmi noqdayoo uu zuhri iyo laba kulmay markaa sheekhu raximah llahu tacaala hadalka uu leeyahay ayuu ka cabiraa hadalkaa xaakim haadihi mujaazafatun qabiixa waa dee hadal layskaba yidho aan fiicnayn oo qabiixo de waxay arrintu noqonaysa haddii laydhaa boqol iyo afartankii buu dhintay isagoo boqol iyo lixdan inuu waqtigii rasuulka ilaahay nin weynba ahaa mukhadram aha ayaa taas kaba soo noqonaysa bal waxa weeyaan weliba wuxuu ka cabiraa xaakim say waxaasi ugaba dhaceen maba garanayo waa hadalka uu sheegayo kutubta qaarna waa laguba arkaa isagoo dee sagaashan iyo gaadhay ayuu tilmidi zuhri uu u noqday tilmiide laakiin barte sida jirta waa ka weynuunda ahaan ee maaha dee xaddaa la sheegay maaha iyo inuu da-daa gaadhay maaha labada midna baabu kharsi tamri timirta qadaritaankeedii la qadarayay ayuu baabkeedii yahay oo kharsi wuxuu u wadaa oo macnuu uu yahay geedkii timirta ahaa ama beertii timirta ahayd baa dee ruux khibro la weeye waa ruux aqoon la soo dhexgelaya wuxuu qiyaasayaa arrinku waa ijtihaad baabkeed waa taqdiir bal geedkan timirtu inta ay rudabkayo tahay waana markaa ay bilaabaysa bislaato weeye markaa weli aan la goynaynin gaadhin waqtigii la goynayay intay imika ay noqonaysaa imise wasqibaa ka imanayo laga goynaya hadhow markay engegtana ay timir noqotana intay noqon doontaa wasqigeeda taas bal qadaritaankeeda taas baaba lagu magacaabaa dee cinabkiina waa saasoo kale waa iyadoo cinabkii oo cinab ah la qiyaaso la qadaro ruux khibro leh bal inta uu imika halkan uu ku noqonaya iyo hadhow marka uu zabiib noqdo ina uu dharayaayo uu yaraanayaaye inta uu noqonayo si markaa loo garto cushrigii laga qaadayay intuu gaadhsiisan yahay dadkina ay waqti u helaan inay iska sii cunaan timirtoodii ay iska ama iska sii cunaan dad iska siiyaan iska sii iibsadaan iyagii kol haddii qaybtii la qoray laysla dabdiyey dee waxaa laga yaqaanaa un intii markaa kharsiga uu ahaa taas baa kharsigu yahay bal markaa taa baabkeedii weeye xadaثna shl بن bkاri qal xadaثna whyb can cmr bn yaحya can cabaasi الsaacidiyi can abi xumaydin الsaacidiyi qaal anahu qaal sahl ibnu bakar waa nin reer basra reer daarim oo hiqa ah oo dadka atbaacu taabiciinta raggii la kulmay kuwii ugu waaweynaa bukhaariyo abu daawuud iyo nasaa-i ayaa wax kaba wariyey kolley siduu xaafid ibnu xajar kitaabkiisan kitaabka muqadimada oo hadiyu saari kuba yidhaahana kitaabkeennan laba xadiid buu ku leeyahay de waana hiqaan nidhi rubamaa wahima ayuu kaba cabiray taqriibe laba xadiidoo mid waa kan aan hayno wahayb buu kaba wariyey ka labaadna xaj buu kuba sugan yahay isagana wahaybunbuu kaba wariyay labada xadiidu wahayb kaba wariyey haddaba kan aan hayno ayaa jinse kusoo noqday isagoo intan kaba gaaban oo markaasna weliba halkaa xajna muuse ibnu ismaaciil tabudaki baa raacay kan kalena isaga mutaabacadu waa dee sulaymaan ibnu bilaal baa sheekhiisa camarka laba wariyey bal waa labada xadiis wuxuu kitaabkeena ku leeyahy ama cabaas asaacidi waa cabaas ibnu sahl ibnu sacad sahl ibnu sacadkii inaguma badnaa inankiisii waana nin hiqa oo raabicaa weeye bukhaari iyo muslimba ay wax ka wariyaan qaale wuxuu uhi khazawna waandi waana ninkan kaba warramayeen leey labada xadiis buu ku leeyahy sahl ibnu bakaare ee ama ka kale cabaas baa cabaas ibnu sahl ibnu sacad ah waay qaale wuxuu uhi ghazawna waanu duullay maca nabiyi sala allahu caleyh wasalam ghazwata tabuuka duulimaadkii tabuuka waa meeshu waa magaalo weyn oo imika wadee sacuudiga waqooyigiisa ku taalo malaa sideed boqol wax ku dhow oo kilomitr waqooyi madiine kaba xigta xaggaasuu baxay waa sanadii de waana inoo iman doontaa qaswatu tabuka maqaazi falamaa jaa marka uu yimi waadi lquraa waadiga waadi lqura la yidhaaho kolley waa halkaas meel beerana lahayd weeye waana i durugsanta oo madiina way kaba durugsan tahay almacaalim alathira kitaabkaasana waxaa kuba sugan walow imanka magacan waadi lqura aanay jirin oo magacaan laguma magacaabin laakiin dee saddex boqol oo kilomitr wax ka shareeya ka badan inay waqooyi madiine kaba xigta ayuu kaba dhigaya magac gaarayanaba iminka waa u sheegaya bal markuu mukhadadka iyo dee khariidada dhiganayo idaa wa imra'atun markuu halkaa aan joogno wuxunbaaba uun la kulanay haweenay fii xadiiqatin lahaa beer ay leedahay ku dhex sugan faqaala anabiyu sala allahu caleyh wasalam liasxaabi rasuulka ilaahi baa asxaabtiisii ku yidhi ukhrusu kharasa yakhrusu ukhrusu macnaa bal qiyaasu qadara inta hadhow go-i doontee timir ay ku noqon doonto waxaa imanka dhirta ee kuma sugan wakharasa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahayna wuxuu ku qadaray cashrata usuqin toban wasqi inay ka go-i doonto taasuu kuma qadaray waa toban wasqi hadhow markay timir noqoto waa rasuulka ilaahay taqdiirkii dadkii kale iyagu waxay ku qadareen iminka halkan nooguma sugnaa ciddii bal kharsigaa ka qayb gashayna magacyadooda ma hayno fa qaala laha wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay haweenaydii axsii koob dabdi weeye maa yakhruju minhaa waxaa ka soo baxaya dhirtaadan markaad goyso falamaa markaas hadhow eego dee hadhow inagu soo mari doonaa mablaqii ay gaadhayna waa la weydiin doonaa bal maalan markaa haddii de ay iswaafaqaan taasoo kale tobankii wasqi noqoto intii sakahan iyadoo imika ikhtiyaar uloosay doonto imika markaa ugu isticmaalaysa waxaa laga yaqaanaa un intii dee wasqigeedu intii kaba baxaysay cushurkii intaa u noqonaysay baa lagaba yaqaanaa axsi maa yakhruju mina falama ataynaa tabuka tabuka marka nimi qaala wuxuu yihi amaa inahaa waa aclaamtii nubuwada iyo dee mucjisaadkiisii inahaa satahubu damiirku waa lilqisa ama damiiru shani un weeyaan oo dee waa damiirkan damiiru shani la yidhahdo markaa la ta'niisiya damiir qisay kaba dhigaan ama inahaa satahubu waxaa dhaban doonto kici doonta alleylata habeenkan caawa riixun shadiidatu dabayl adag falaa yaquumana axad dabayl adag baa dhici doonta ee falaa yaquumana yaanu kicin axadin axad idinka idinka mid ruux kasta iska jiifo ama ha fadhiya laakiin ruux istaaga yaan laydinkaba helin dee waa digtooni iyo dadkii ugaba digayo dhibta kaba iman doonta waman kaana macahu ruuxii uma ciisaaday baciiru neefkeeliina falyacqilu ha dabro oo si aanu dee balwa ha dabro neefkii aanu dee markaas dabayshaasi markay timaado aanu dee dabayshaas xaggii adagu dee aanu kicin aanu dilinba facaqalnaaha waanu dabaray wixii aan wadanay wahabat riixun shadiidatun dabayl adag baa kacday faqaama rajulu nin baa kacay dadkii waa nankii rasuulka ilaahay dadka ugaba digay faalqatu dabayshiibaa qaaday oo faalqatu waxay ku duurtay bijabali tayi'in reerkii tayi la odhan jiray buurtiisii ayay ku tuurtay ana kolley waa meel meeshaa kaba durugsanay wala iyaguna shimaalka ay degi jireen waa cadiy ibnu xaatim ama xaatim da iyo reerkoodii koleyna riwaayaadka qaarkood bijabali dayi baa timaadee laba buurood ay lahaayeenoo midna aja la odhanaya midna salma la odhanayaa jiray oo suurtagala labada magac inay camaaliqdii laba magacoo kamida ay ahaayeen laakiin labadaa buurood bay degi jireen imanka halkan sejabalo waa buuraha labadaa buurood mid kaba mid oo dayi ayay dabaysha dama waxna ma noqone ayay halkaa ku tuurtay beri dambe madiine la yimi u yimi ninka markii dambe madiine lasoo noqday bal waa kaas riwaayaadka qaarkoodna waxaa yimi nin kale oo isagu male xaajadiisa u baxay inuu jirayoo isagiina waa la derderayba oo waxaa kuyiba yimi siriir iyo taas laakiin markii dambe rasuulka ilahi baa uba duceeyo waa caafimaaday isagu waana keen rasuulka ilaahi baa ku yidhaha dhaqdhaqaaqina waahdaa uu hadiyeeyey oo maliku aylata meesha ayla laydhaa waa meel xeebtaa badacas ku taalla waana tii aynu hore ugu soo marray kitaabuljumuca aynu kuba soo marray linabiyi sala allahu caleyh wasalam ninkii halkaa isagu boqorkeeda ahaa kolley masiixina uu ahaa yuxana ibnu ruubata ayaa la odhanayaba ibnu calma baqlatan baydaa baqal cadayn ayuu u soo hadiyeyna uu isu yidhaahna waa baqashii duldul laba odhanayo wuxuu idhahaa dee baqal kaloo rasuulka ilaahay la ogaayo oo uu lahaa ma jirin walow aimadu kuwo kalena oo dad kale muqawqasiya qoloyn ay keeneen ama ay usoo hadiyeyeen ay aimadu ay susaan wakasaahu waxaanu huwiyey burdan rasuulka ilaaho de waa tii uu uba soo diray markaasoo bal wahd amriku aylata linabiyi sala allahu cala wasalam baqlatan baydaa wakasaahu burdan wakatabacna waa tani waa hadiyadii celinteedii oo rasuulka ilaahay baa tan u hadiyeeyey wakataba lahu waxaanu u qoray bibaxrin bibaxrin waa beledkoodii waati aynu zake bilowgeedba kuma soo marnay ninkii uu lahaa geel ma leedahay icmal maa waraa albixaar buu yidhi markaas dee badaha dabadee laakiin waa albaxratu ama taas waa ama albaxri beledkiina waaba la yidhaah walow iyagu xeeb ay kuba yaaleen oo dee iyaguna dad saaxil yaallay ay ahaayeen halkii uu ka mas-uulka ayuu u qoray oo ujeeddadu hudna ayuu siiyaa majizyana waa ka qaadayay dee ammaan buu rasuulka ilaahay u qoray kale ibnu isxaaqna kitaabku suuradiisiiyo sidii loo qoray iyo wixii kuba qorna uu soo naqliya falamaa ataa markuu rasuulka ilaahay soo laabankii yimi waadi lqura ayuu qaala lilmar'ati haweeneydii ku yidhi kam jaa xadiiqatuki ay kam jaa tamru xadiiqatiki weeye beertaada timirteedii imisay tim oo imisa wasqibaa ka go-ay bustaankaagii dee waqti ay goyseen qaalat waxay tidhi casharata wasuqin macnaha waxa kaba go-ay toban wasqi waa kharsa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam macnaha waa rasuulka ilaahay intii uu qiyaasay intii uu ku qadaray bay waafaqsanaydoo waa dee casharata wasuqin bal wuxuu leeyahay ama dee ficil baaban qadaraynaa ama dee nasculkhaafid baaba lagu nasbiyay tadna bayaanu bay noqon bedel ama bayaanu cadfu bayaani kharsa rasuulilaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi waa taqdiirkiisii faqaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam bal inta kale xadiidku way noo soo noqon doontaa ee xagga kharsigaa zake kuma tacalluqsano marka macnuhu waxa weeye waa inay jidaysan tahay ruux khibro leh in loo diro si rasuulka ilaahi ba cabdullahi bni rawaaxa khaybar ugu diri jiray intii uu noolaa markaa ruux khibro la loo diro marka ay midhuu bislaadaan ee intaan la goyn si dadkuna ay xorriyo ugu helaan inay siay doonaan u isticmaali karaan oo sii cuni karaan oo iibsan karaan ee laakiin laga yaqaano un qadarkii dee cushrigooda ahayd in bal la qadaro oo ruux khibro leh inta loo diro uu eegu yidhaaho waxaani hadhow waxa ka imanaya timir ahaan ama zabiib ahaan intaasaa kaba imanaysa intiibaa deeta la qorayaa iyagiina waa lagu daynayaa marka faa'iidadu halkan waxay noqonaysaa dadkii beeraha lahaa ayaa arintii dee iyagu helayayna haddii laydhaa xaqii dee zakadiibaa kuma jirta hataa taabadnida ilaa la gooyo ay markaa hagaag loo kala soocay wixiina ay noqdaan ama zabiib ama timir iyagiibaa culaysiyo tadiiq kuma imanaya wixii dee ma cuni karaan ma iibsan karaan kuma intifaaci karaan laakiin marka la qadaro wixii la meel dhigo cushrigii intuu noqonayay iyagiibaa markaa xorriyadii loo siinaya faa'iidadu taas bay tahay laakiin masalada imanaysaa waxa weeye haddii bal wixii ay iswaafaqaan san oo kalena dee intiibaa laga qaadayaa hadday iswaafaqi waayaan oo wixii uu kaba yaraadana dee ruuxa wixii dee u go-ay ayuunbay noqonaysaaye laguma yeelanayo wax kale haddii ay dhacdo iyadoo la qiyaasay oo la qadaray dabadeedu haamaday ama aafa inay timaado wixiiba ay baaba-aanna wax lagu leeyay ma jirto taas oo waa taasna waa kelimada ijmacsi ibnulmundir uu sooba naqliyo taaba weeye haddaba taas bay kharsi u tahay waxaana jira xadiida asxaabu sunan ay wariyaan sahl ibnu abi xabso rasuulka ilaahi uu yihi haddaad dee kharsiga laba timaadaan thuluth ka taga haddaa thuluth aydaan ka tegin rubuc kaba tago macnuu uu yahay ruuxii khaariska ahaa ee la diray diiwaankii sakada ama tii kaba socday oo kale markuu wixii qadaro dadkii martibay yeelan wax daatay yeelan waxay shibira kaba cunaan bay yeelane intii la yidhi way iman doontaa ama intan imika ay tae lagu qiyaasay haddii bal toba dee in afar meelood meel iyagii loo daayaa iskaga intifaacaan oo kharajkoodiiyo waxoodiiyo loo xisaabiyo ama saddex meelood kolba dee say mu'nadu ay tahay iyo iyaga baahidoodu ay tahay saddex meelood meel aan loogu darin kharsiga intaa kale deeta ay noqoto wixii sekada laga qaadayo qadar laga taga ay jiraan bal taasna waa kolley waa xadiidka in asxaabu sunan ay wariyaan baabka ama inta kale baabkeena kuma tacalluqsano waa inaynu soo celcelin doono waan laqbayno haddaba markaasuu yidhi faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam inii anigu mutacajirun ila lmadiinati madiinaanu degdegayaa macnaa waa markuu soo dhowaaday kolley laba dariiqna way jireen dariiq dariiq ghuraab la odhanayo malaa ka toobiye ahaayee dhowaa iyo dariiq kale marka wuxuu ihi dariiqaasuu maraya anigu madiina waan u degdegayaaba faman araada minkum ruuxii doona an yatacajala macii inuu ila degdego falyatacajal kiintaa si caadiya isaga soo soconayana hadduu doona habeenna ha kaba dhexee dee taasi way u bannaan tahay falama qaala ibnu bakaarin kelimatan macnaha sahl ibnu bakaar weeye wuxuu leeyahay bukhaari baa shakisan in halkan falama ashraf cala almadiina way inoo taallaa balle qolooyin kaloo ibnu bakaar kaba wariyeenoo sanun bay kuma wariyeen bal lafdigii baana laga yaabaa inaanu hagaag u dabdinoo wuxuu leeyahy ibnu bakaar wuxuu leeyahy uu yidhi kelimatan la macnaa ee laakiin aan wadano falama ashraf cala almadiina markuu madiina ku soo baxay ku soo dhowaadee madiina uma muuqatay ayuu qaala yidhi haadihi daabatu waa magacyadii madiina mid kaba mida waa inta uu xaji nooguma keeni doono intan dambe waa haddii la idhaaho dee xajna waa xaseke ku xigo soomba ka dambeeya bukhaari marka la eego tartiibtiisa waa madiinatani daaba falama ra-a uxud hadda markuu soo dhawaaday dee buurtima ee uxud ba ay u muuqatay maha ma soo dhawaada dee uxudna markaa way u muuqatee qaala wuxuu uhi haada kani jubayrun buur weeye kolle tasiirta halkani taxqiirna maaha oo yarina maaha dee buur yar ma uxud waa buur aad iyo aada u weyn oo markaas taas maaha ee waxay yidhaahaan kolkol dee ismiga waa la tasqiiriya istisqaarku kolkol wuxuuba yimaadaaba istimlaax ay kaba cabireen ama isticdaab oo kale macaansi ama ruuxii oo dee taxabub oo kale barhkood ay kaba cabireen oo wax kugu weyn oo kale oo ay leeyihinba markaa lasii tasqiiriyo ayaa wuxuu sii arrinkii siiba qurux yeelanaya ama macaanaanayaoo saasoo wamaa qultu xubaybi min ataxqiiri bal yacdubu ismu shay bitasqiiri hada jubaylun hada jawarna waa buur yuxibuna wanuxibuhu na jecel annaguna aanu jeclay intaasna waa qadar inoo soo socda oo bal wixii lagu fasirayna uu insha allah inoo dambeeyo haddana wuxuu ihi alaa akhbirukum ma idiin sheegaa oo ma idinku warramaa bikhayri duuri lansaari ansaar reerahooda weeye waayo daartu haddana reerihii waxay u deganayeen ama jiribadii ansaareed markaynu eegno dee xaafad xaafad bay u deganayeen markaa daarta markaan xaafadii kaba dhigno dee xaafadan reer baa degan ansaar xaafadaheeda iyo bal markaas cidda ugu khayrka badan qaaluu bala qaala wuxu uhi duuru bani najaar waa reer bani najaar degaan xaafadahooda waa reerkii uu rasuulka ilaahay awowgiina dhalay uu kuna degay abuu ayuub alansaari iyo ay dee uu kuma degay markii masjidkooda halkan masjidka laga dhisayna iyagu dhulkoodii ay ahayd uma duuru bani cabdilashal haddana waxaa kusoo xiga reer bani cabdilashal daarahooda ama reerkaa reer bani cabdilashal waa sacd ibnu mucaadiya oo sayd ibnu xudayr iyo reerkoodii qoyskoodii weeye uma duuru ee waa aws bay iyagu tahay tanna waa khasraj uma duuru bani saacidata waa sahl ibnu saacidkan xadiidkama warinaya iyo reerkood iyo cubaade iyo dee waxaa markaa sacd ibnu cubaade iyo uma duuru bani saacidata aw duuru bani alxaaris ibn alkhasraj waa shake laakiin waana inoo dambaysa alfaado reerkaa reer bani alxaaris ibn alkhasraj la yidhaha xaafadahooda wa fii ku duuri lansaari dooraha ansaareedna yacni khayran baa ku sugane bal kolley iyadoo sacd mucaadahada laba yimi iyo taasna markuu intaa manaaqib dee manaaqib uu inooguma keenayo ayuu kusoo celin doonaa وqاala سlayman بن بilaali xadaثnii cmr ثuma daaru bni الxاariثi ثuma bni saacito bn اxaariث buu horaysiiyey lafdigan iyadoo dee la jasminayo haddana reer bani saaciiduu ku xigsiiyey oo waa kaa dee sacadba lahaa dee waxaad intaad reerihii kala doordooratay ood kala fadishay ayaad anaga xagga dambe na geysay oo markaasuu i rasuulka ilmiyaani ku cajab geliyana an takuuna min alkhiyaar dee dhammaanba waa khiyaartaasi waqaala sulaymaan waa sulaymaan ibnu bilaalkan can sacd bni saciidin isaguna waanaan bal markaa yaxya bnu saciid alansaari walaalkii can cumarata bni khaziyata can cabaasin can abiihi macnaa waxa weeye xadiidkii hore aynu soo marnay sulaymaan ibni bilaal iyo camr dee markaa horena camr ibnu yaxya mee cabaas uu kaba warinayay saxaabigu wuxuu ahaa can abi xumaydin isaaciidiy cabaas marka abihi kama warinaya laakiin riwaayadan kale maxaa meeshan inooguma sugan cumarat ibnu qasiya riwaayadiisa cabaas inuu abihi ka warinaya macnuu waxa weeye xadiidka labaduba way wadaagsadeen abu xumaydna waa wariyey dee sahl ibnu sacadna uu wariyay taaba weeye can nabiyi sala allahu caleyh wasalam laakiin waxaa la arkaa kaas xumayd baa dheer abi xumayd eh kani waa in kooban buu ahaayo muxuu ihi qaala uxudun jabalun yuxibuna wanuxibu qaala abu cabdillaahi waa bukhaari kolleyna waa sida shaarixu uu markaa isaga u dhigtay qaala abu cubaydin baa isaga u taalo shaarixa ama xaafid ibnu xajar hadalkuna kitaabkiisa alqariib lmusanaf waa ku yaallaa buu baan xaafid sooba naqliyey laakiin halkan nusqooyinka waa san inooguba sugan oo bukhaari wuxuu yidhi kullu bustaanin bustaan kastoo caleyhi xaaidun gidaar kusoo wareegsani uu jiro fahuwa xadiiqatun xadiiqa lagaba cabiraa wamaa lam yakun caleyhi xaaidun waxaan xaaid kusoo wareegsan suurka iyo gidaar kusoo wareegsan aan lahaynna lam yuqal xadiiqatun in bustaan lama yidhaa mooye xadiiqa lama odhanaya waa wax shay luqa allah subxana wa tacala calaa